dadkii ka soo qayb galay munaasabadda maalinta j v aids oo u badnaa dadka london xanuunka ayaa sheegay in ay jiraan caqabado bulshada dhexdeeda kaga yimaada dadka qaba xanuunkan sacdiye cabdulaahi cabdisalaan oo ah u qaybsamaha wasaaradda caafimaadka xanuunka h j v aids ayaa sheegtay in takoorka bulsho darteed dadka qaba xanuunka aysan bannaanka isoo dhigin taasi oo xustay in dadkii la filay qiyaas ahaan inay qaataan daawada iyo kuwa hadda diiwaangashanayta mid farqi u dhexeeyo naseexo waa hooye london xanuunka j v muddo ka badan toban sano shantii sane ee lasoo dhaafo waxay dhashay laba carruur ah waxayna dadkii ka soo qayb gala munaasabadda ka hor sheegtay in carruurteeda aysan qabin xanuunka ay la nooshahay taasi waxay tusaale wanaagsan u tahay ayay tiri dadka qaba xanuunka ay u noolaan karaan si caadi ah oo anigu ah hooye xanuunkaas sida mana nool muddo toban sano ka badan shantii sane u dambaysa laba carruur iga dhalitay ilaahayna ii badbaadiyey
naseexa oo ku hadlaysay dadka qaba xanuunka h j v ayaa iyadoo ilmeynaysa waxay isweydiisay miyaan taageero ka sugnaa dad ajaanib ah ee ku sugan dibadaha mase waxaan taageero ka sugnaa dadkeena soomaaliyeed waxayna su-aashaasi nasteexa ay weydiisay tiro wasiiro ugu horreysay wasiirka caafimaadka oo munaasabadda ka qayb gelayey hooyooyinkan aabbayaasheen caruurteenna iyo walaalaheenoo gabiyo wiilalkale ma wax meesha laegba inuu gaaladinkaga naxariis dowladda iyo shacabka soomaaliyeed way u taallaa su-aashaas caawa xasan maxamed wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in dadka qaba xanuunka aysan daawada wada qaadan taasina ay sii kordhinayso inuu fido xanuunka xilliga dadka hela inay daawada qaataan way yariyihiin way soo korayaan maalinba san san ka dambaysa maalin maalin ka dambaysa dad badanaa banaanka soo baxaya daawada qaadanaya laakiin marka loo fiiriyo dadka qaba cudurka amseen haway qabaan iyo dadka daawada qaata waxaa u dhexeeya bax weyn waxaa udhexeeya gaab gaabkaas inuu keenayaa inuu dadkii cudurka ku dhici doono sanadada soo socota ay tiradoodii aada u bataan sababtoo dadkan isma oga isma baaraan waxaa laga yaabaa ay la dhaqmaan qofkaan cudurkii qabin wasagayna ku dhaco isagayna aan sogeyn saddex siyaabood keliya ayuu cudurka ku yimaadaa galmada qasab maaha qofka inuu gogoshiisa dhaafo adigoo jooga gurigaaga reerkaaga dhaqanaya ayay ku iman kartaa iyo inaad isticmaasho qalabku qofka kale isticmaalo ama cirbada ama dantiisinato ilka halbaanka lagu sifaynayo waxa aad isticmaasho qofka loo isticmaalay iyo qaliin dhiiga lagu shubo si kastaba ay ku timaado oo sidaas ugu galo cudurka iyo hooyada inay u gudbiso cudurka cunugeeda haddaanan laga laga shaqayn sidii aysan ugu gudbin lahayn wasiir xaawo ayaa sheegtay in tan koowaad ee wax kaqabashada hadda u baahan ay tahay sidii loo gudbi lahaa takoorka lagu hayo bulshadan si ay bannaanka ugu soo baxaan una yimaadaan goobaha caafimaad tan aan isleeyahay waa inaan wax ka qabanaa runtii waxyaabaha gaaloobi karaa wareeba doogsanaa qabsanaa waxaa qof walaalkaaga ku dhacdo kugu dhici karaa haddaad ku caydo qof walaalkaa cudur ilaahay ku gudbin waxaa laga yaabaa beri ilaahay kaa guda inuu kugu dhaco waxa la yidhaahdo stigma and discrimination oo ah takoorka iyo xuquuqda qofka uusan helin runtii at least waxaan isleeyahay taasi waa ka qaban karnaa soomaalida gudoomiyaha dadka london xanuunka h j v oo lagu magacaabo sheikh sayid abba cali ayaa u sheegay v o a dadkan inaysan haysan wax xanaano ah isla markaanaysan heli karin cunto ay qaataan nolosha dadkan aad iyo aad u cariiri u yahay aad iyo aaday u dhiban yihiin maanta haddii dad loo naxariisanayo soomaaliya ku nool ayagaa number one ah sababta wax waaye qofkii ma shaqayn karo qofkii wuxuu u baahan yahay daawo daawadii waa u haynaa annaga daawada waa u haynaa laakiin uma hayna raashin cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho